أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحاabه أجمعين أما بعد casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuratu lkaafiruun ka mid ah suuratu lkaafiruun waa suuratun makiyatun waa qur-aankii qabla alhijra soo degay sababu nusuulkeedana waxa uu ahaa ama sababkii ay kusoo degtay koox quraysh ka mid ah oo alxaaris bnu qays asahmi iyo alcaas bnu waa'il iyo alwaliid bnu lmugiira iyo ay ka mid yihiin iyo rag kaloo badan ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam waxay ka dalbeen tanaasulaad inuu u sameeyo oo maal intay doonaan ay siiyaan cidday doonaan ay u guuriyaan oo gabdhahooda ka mid ah eeuu iskaga tago dacwadan iyo tawxiidkan uu ka waramayo iyo shirkigan uu ka digayo iyo inuu iskaga tago isla markaana ay tanaasulaad oo haddii uunan yeelaynin sidaasna inuu sanadna bal iyaga waxa ay caabudayaan ou la caabudo eeiyaguna ay sanad bal ilaahiisa ay caabudaan sida markaa dhinacna aan loo seegin haddii ay tan saxan tahayna dhankan marka ay yacni haddii xaqu uu dhinac jiro si qolo walbaa marka uun waqti uun waqtiyadeeda ka mida qolo xaqii ku dhaqantay oo kale ay u noqoto arrintaa marka jacburka ah oo isu tanyacni tanaasulka ay ku muujinayaan oo iyaguna ay rabaan inay nebiga soo tanaasuliyaan ayaa ay ka codsadeen suuraddan baa marka soo degtay suuratu qul yaa ayuha alkaafiruun suuraddii marka waxay la soo degtay shirki iyo dadkiisaba in laga beri noqdo oo aan ilbiriqsi wax la eg ama yacni laxdo ama ilbiriqsi inaan ilaahay qeyrkii la caabudin sinana aynan ku bannaanayn ama loo arko inay bannaan tahay madaahibta towxiidka kasoo horjeedo ee shirkiga ku dhisan marnaba in daqiiqad loo arko inay xaq tahay oo markaa qofku ay u bannaan tahay inuu sameeyo marnaba inaan sidaa loo arki karin ayay la soo degtay suuraddu qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim qul dheh yaa ayuhaa hooy alkaafiruuna kuwiinan gaalada ahow laa acbudu ma caabudaya aniga maa waxa tacbuduuna aada caabudaysaan waxaad caabudaysaan anigu ma caabudayo waqtigan xaadirka ah walaa antum idinkuna ma tihiin caabiduuna kuwii caabudayo maa ay man axad acbudu anigu aan caabudayo axadkaan anigu caabudayana idinku kuwa caabudayo ma tihiin hadda haddadan la joogo walaa ana anigu ma ahi caabidun ku caabudayo oo caabudi doono maa waxaa cabadtum aada idinku caabudeen waxaa idinku caabudeen ku caabudi doono ma ahi aniga walaa antum idinkuna ma tihiin caabiduuna kuwii caabudi doono maa ay man axad acbudu aniga aan caabudaya hadda kuwa caabudi doono idinku ma tihiin lakum idinka waxaad leedihiin oo idiin sugnaaday diinukum diinkiina shirkiga ku dhisan weli anigana waxaa ii sugnaaday diini diinkaygaa ii sugnaadayoo towxiidka ee ikhlaaska ku dhisan intaabay suuraddan marka la timid baraa-a min ashirki baana ku jiro hore iyo dambe labadaba yacnii waqtiga la joogo iyo waqtiga mustaqbalka intaba marnaba qofku inaan inuunan shirki ee tas uunan ka dhigin inuu yahay wax fiican ee una hanqal taagin qul waxaa tiraa yaa ayuhaa hoy alkaafiruuna gaaladan kufrigii waa wasfi iyaga laasimayo taasuu kula dhawaaqay nabiga sala allahu calayhi wasalam waxayna leeyihiin mufasiriintu waxay tusaysaa in rabbi uu ka ilaalinayo ximaayo rabbi inuu haysto nebigu inuu ogaa sala allahu calayhi wasalam waayo iyagu in sidan loo lagu tilmaamo ma aynan ogolayn waana ka xanaaqayeen wayna dhibsanayeen ayb waxaa kaloo alkaafiruuna wasfigan halkan loo keenay waxa baraa-ada keenayo oo baraa-adaba ay ku dhisan tahay inay tahay wasfigan oo kufriga oo aynan baraa-adu ku dhisnayn waa ree hebel iyo wadan hebelow ka dhashay iyo qole hebelow u dhashay inaynan ku dhisnayn ayaa la rabaa in nalaga dhaadhiciyo markaa rabbi wuxuu leeyahay waxuu ku bilaabayba qul yaa ayuha alkaafiruun yacnii kufrigan aada ku jirtaan ayaa annaga iyo idinka beri naga kala yeelay sidaasay ka dhigan tahay macnaha baraa-ada marka waxay ku dhisan tahay gaalnimada macnahaasaa marka meeshaa ku jira mufasiriintu sidaasay leeyihiin laa acbudu maa tacbuduun iyo walaa antum caabiduuna maa acbudu haddana la soo celiyayo walaa ana caabidu maa cabadtum ilaa aakhirihi la yidhi laba maslak ayay culimadu la qaadaan maslak koowaad wuxuu yahay tawkiid inay iska tahay jumladan horaa hormartay haddana waa lagu celiyey lita'kiid ayaa loogu celiyey faa-idatu tawkiidna waxay tahay qadcu atmaaci lkufaar gaalada damacooda iyo waxay quudaraynayaan oo nebigu inuu u tanaasulo ah ayaa la jarayaa wa taxqiiqu likhbaari iyo in la taxqiijiyo yacni in iyaga loogu waramo oo loo sheego taxqiijinteeda bimuwaafaatihim cala alkufri wa annahum laa yuslimuuna abaddan weligood inaynan islaamaynin macnaha marka in tawkiid laga macneeyo haddii tawkiid laga macneynayo uma baahnid marka mustaqbal iyo xaadir iyo midna inaad ka laqbayso marka u baahan maysid laakiin tafsiirka labaad ama maslaga labaad ayaa wuxuu yahay soo celcelintani waxa keenay waxa ay tahay laba tawkiid ma ahne waa ta'siis macnaheeduna waxay tahay laa acbudu maa tacbuduunada hore iyo walaa ana caabidun maa cabadtum ta dambe laba waqti bay kala tilmaameen oo ta hore marka waxay tahay aniga hadda ma caabudaya waxaad idinku caabudaysaan fil mustaqbalna ma caabudi doono waxaad idinku caabudaysaan marka laba waqti in lagu kala fasiro saasaana fiican waayo ta'siiska iyo tawkiidku kalaamku ta'siisku asal ku yahay marka wuxuu leeyahay laa acbudu ma caabudayo maa ma caabudayo shay tacbuduuna idinka aada caabudaysaan waxay iyaga caabudayaan marka maada sideedaasi isaga soconaya waa maa laa yacqil waayo iyagu waxay caabudaan waa dhagxaan dhagax iyo waxay iyagu qorqorteen iyo ayay caabudaan maa waa usuubataa marka in laga macneeyo laa acbudu ma caabudaya maa waxa tacbuduuna idinka aada caabudaysaan yacni fil xaali haddadaan way hadda xaalka ma caabudaya waxaad caabudaysaan idinka walaa antum idinkuna ma tihiin caabiduuna kuwa hadda caabudayo maa ay man axad acbudu anigu aan caabudayo ila nebigu ciddou caabudayo waa allah subxaanahu wa tacaala ee allahna marka lama dhahayo marka waxaan caabudayo ma la dhahayo waxaa marka ku eedebsan marka maada bimacnaa man in laga laqbeeyo oo marka ay tahay walaa antum idinku ma tihiin caabiduuna kuwa hadda caabudayo maa ay man axad acbudu anigu aan caabudayo xaaladii marka waxaa laga baxay markaa la taagan yahay fil mustaqbalna maxaa la rabaa go-aanka mustaqbalka muxuu yahay walaa ana aniguna ma ahi caabidun ku caabudi doono ma ahi saasaa la dhahayaa marka maa waxa cabadtum idinku aada caabudeen waxaad diin ka dhigateen ood caabudeen anigu ku caabudi doono ma ahi macnahaasna marka waa macnihii mustaqbalkan usoo gudubnay walaa antum idinku ma tihiin caabiduuna kuwii caabudi doono idinkuna maa ay man axad acbudu anigu aan caabudayo idinkuma caabudi doontaan ma caabudi doontaan waaba nool yihiine nebigu muxuu saa u leeyahay kuwa islaamaya ma jiri karaan mia dadka ay aayaddan nebigu uu kula hadlayay markaas ee ka codsaday tanazulka iyo inuu u tanaasulo mabaadi'diisa tawxiidka ka tanaasulo ka codsanayay ayaa nebiga la ogeysiiyey sala allahu calayhi wasalam inaynan rumay doonin waxii baa lagu ogeysiiyey markaasuu wuxuu yidhi war idinkan gaalada ahna ma tihiin kuwa aniga axadkan caabudaya ma caabudi doontaan gaalnimaa ku dhimanaysaan waa marka lakum idinku waxaa idiin sugnaaday diinukum diinkiina diinkooda marka waa say iyaga la tahay calaa xasabi zacmihim ee diin ma ahan waxooda waa ahwaa sida aayado badan ba ilaahay uu ku sheegay diinkiina marka ahwaada iyo shirkiga ku dhisan ayaad leedihiin walii aniguna diini diinkaygaan leeyahay towxiidka ku dhisan abuxayaan wuxuu yidhi lakum shirkukum shirkigiinaad leedihiin walii towxiidii anigana towxiidkaygaan leeyahay wahadaa gaayatun fi tabaru'i meeshaasina waa meesha ugu shishayso xagga baraa-ada yacnii meel aan isugu imaan karna maba jirtaba idinkuna shirkiyaad wadataan aniguna waxaan wataa towxiid iyo iimaan baan wataa ayb walidaalika suuraddan waxaa lagu magacaabay suuratu lbaraa-a la yidhaha waayo qofku markuu aqrinayo shirkigii iyo waxyaabahaas ka beri noqona banaanka u dhigayaa sidoo kale suuradda nebigu m marar badan oo aqrin jirayo subaxdii markuu soo too la soo tooso salaada subax labada ragcee ka horeyso midda horena qul yaa ayuhalkaafiruuna lagu aqriyaa midda dambena qul huwa allahu axad yaa lagu aqriyaa salaada watarka labada ragca ee saddexda ragca markay tahay midna sabixismo waa tan lagu aqriyo tan dhexana qul yaa ayuha alkaafiruun midda kalena qul huwa allahu axad culimada marka waxay leeyihiin qofkaa waxaa la rabaa suuraddan towxiidka iyo waxa ay ka waramaysa iyo baraa-ada iyo tilmaamaha allo suurat likhlaas iyadana aan ugu tegi doonno ka waramayso ayaa waxaa laga rabaa inay noqdaan miftaaxu camalika saakay markaad soo kacdo waaga beriya camalkaaga waxaad ku furayso inuu towxiid noqdo caawa markaad seexanaysana inaad ku xirto towxiidka ood adiga dhan marka towxiidka a ku noolaato marka towxiidku qiimi weyn buu leeyahay maahan dadka siday hadda la tahay oo hadda dadka haddii lax laga qaato ama digaagad yar laga qaato waa isku dilayaan naf iyo maalu wax walba u huraa towxiidkii iyo marka laga hadlana dan iyo jalaq iyo wax weyn lama aha oo qofkii mathalan yacni khiyaanada towxiidku wax weyn uma arkaayo nacam naf ama maal iyo lagu khiyaanayna wax weyna u arkaa nacam taana marka waxaa keentay faham darrida marka manaasisha diinta ama makaanada diinta naga haysataa keenaysa nacam oo ilaa yacni towxiidkaa raasumaalkaaga ah aduu naftaba bal inay naftiiba towxiidka u go-daaba la farayba nacam hadday marka naftu ka qiimo badan tahay towxiidka ha u go-do lama dheheen ayb marka sidaa in loo fahmo ayuu u baahan yahay